جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga andalus
أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka raadraaca toddobaadkaan idinkugu helno waxaa ka mid a ciidamada kufaarta afrikaanta oo si naxariis darro ah dad beeralay ah ugu laayay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegtay in dhiigga muslimiinta uusan hadur noqon doonin barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee xiisaha badan ee barnaamijkaan idinkugu helno waxaa ka mid a wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo mashruuc baaritaanno caafimaad iyo dawaqaybin isugu jira ka fulisay degmada xagar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horreeyaan waxgaradka degmadaas oo hawshaasi samafalka ah soo dhoweeyey barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya camaliyad istishaadi ah oo toddobaadkan magaalada muqdisho lagula beegsaday goob ay ku caweynayeen shaqaalaha heerka sare ee kooxda riddada soomaaliya iyo saraakiisha sirdoonka ee kooxdaasi wararkii ugu dambeeyey ayaad caawa maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo degmada buqa qable towbadda ugu qabatay maleeshiyaad ka soo goostay safka cadowga xilli wilaayaadka islaamiga ah ay la ciirciirayaan askarta toobadkeenayaasha ah waraysi ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa ku dhagaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca oo faahfaahsan
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka ciidanka kufaarta afrikaanta ah ayaa toddobaadkan si bareer ah dad shacaba ugu laayay degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan ka hadlaya amuurahaasi wuxuuna bayaanka ku bilaabanayaa sida tan dhiigga shacabka buulamareer ma noqon doono hadur maanta oo arbaco ah ciidamada saliibiyiinta yuganda waxay dad shacaba ku laayeen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada saliibiyiinta ah ayaa qafaashay si cadownimo ahna u dilay afar qofood oo beeralay ah saddex ka mid ah dadka ay saliibiyiintu dileen waa dhallinyaro kuwaas oo ay gowraceen halka qofka kalena uu ahaa oday waayeel ah oo ay dhaawac halisa u geysteen meyd ahaanna uga tageen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu horreyn u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoysaska iyo ehelada shacabka ay saliibiyiintu gumaadeen falkaas ay saliibiyiintu sida bareerka ah ugu geysteen dadkaasi muslimiinta ah ee tacabkooda ku howlanaa wuxuu qayb ka yahay silsilad dheer oo xasuuq iyo tacadiye ah oo uu cadowga ku hayo shacabka soomaaliyeed tobanaan sano waana qayb ka mid ah qorshayaasha guracan ee ciidamadaasi gaalada ah u joogaan dalka soomaaliyeed bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta oo sii socda ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku maraysaa in dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah uusan hadur noqon doonin ciidamadaasi saliibiyiinta wuxuushta ahna laga aargudi doono gumaadka ay u geysanayaan shacabkeenna muslimka ah ugu dambayn bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay u istaagaan sidii la iskaga xoreyn lahaa gumaysiga ay ciidamadaasi saliibiyiinta afrikaanta ah ku haystaan qaybo ka mid ah dalkeenna iyo dadkeenna muruq maskax iyo maalna ku bixiyaan sidii loo difaaci lahaa diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed waddankeennana looga hirgelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka laba askari oo toobadkeenayaal ah ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo toobadda loogu qabtay deegaano ka tirsan wilaayadaasi xilli qulqulka maleeshiyaadka ay soo buuxdhaafiyeen guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah askartan ayaa lagu kala magacaabaa maxamed aadan afow iyo aadan cadow isaaq ayaa lagu soo kala tababaray wadamada elitereya iyo yugandha balse ugu dambayntii wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa toobadda u qabatay markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andulus bismillahi raxmaani raxiim magacaygay adow yurkaab aadan isaa gelere alikiironya gabadh leeraha bokool leeraayo hudur leeraayo ku qoradi madi hore anikoo alankaabtagahayni kii alankaabtagahaay usku nagdi sagaal bilood beembeeng ee miilininihaay sagaalkii biloodkii oo miilika jarni maaridembe maynaneere goriha qaadadaasan hamaraha ku qaadadaasangananeere diyaari miilinanoo ka qaaday hamarananasheen gaba haranana laleey haranana kaadiibananasheen maarlamaad wayna qaaday hatana tababar kale hatana nin qaadi tababarkii kale gaba wadan gaale kambaalo laleynanije yuwaandha lamangleyin ayaa sadabulood anada dugdaasi hatan urur halinkiiba maybuatumuy walaasa dugdaasi an gaaladaasi wal an shal fahmawba mahaynab gaala an magaaja madba mafahangneb dugudka la isku gordaan alikin ronya afartii tii afaraad waxaana qaaday hatan harana nageenahninagi shambulooda meeli maangmaangi intointoylanjijiifni maagomaago tiili adanana sii goridi gaba adadaylilee ku hoolgalana naari adaday sidabulooda roogni ma haynaheen sida urur may olanhayay tali guutidan alwaamuway tali ururkay abdirisaaq langleeraw tali hurunkay maybo isaagooma langleeraw haalsho saase miilase yadoo ka noolayniamar yadoo ibaar unuuba lamadu hamin bariin ya ulees al-shabaabee hasoodiyana naari gaba ke walaa ku garguurina miinsamaan laman oo deeganka ka dhaladay ma awuusleyliley dagaal walay ana kulakulam uleyskoo blishay waabadaraaniba laman ma awuusleyliley madan deeganka ka dhaladay ma awuusle ee meeliiska asaasi yaa ada gabaki walaa dabada ka daahiyey ama duhurkee waha weerari habad habadeedoo fiin haangliinda dugudaw liinka gobodaw ada dadbadan ayaa horta meeli horta laku ka dili ma awuusleyd al-shabaab walmaada ku dili ciidankii kaana hoob gurmudi wal oo usudeeriba male gabo yaabool dhoridi walwalifadaan ku shal dhowdeeno ulmaado ku shal dhirigday ku godoonteeyaan seedan gurmud ahaangan seedan dambon ada ma aragaaye hamiin i maalan ha ku damba dhateo miidlaylaha kuusow tali guutada tiidanona la jari madii haang oo meeli jariya ka jari tuulada usoo shilays baawurka karoore waalinya ninkooy maybu ahaa ana waxay koray naftaa labaqdahe ciidankaasay deeriahaan iswaardaynaha ku ar alikin ronya dambo hoob la deerin maybu ahaani hayo ah badabad liinka gobodaha iyo meeli liinkaseedi alikin ronya ulmaad walifaasi ku guulaysatay ku nagati lamankii aad amiin imaalan dhatiyo gah ku dambe dhatiyo miida laha kuusay dagaalna haanaso ku aragi muddo sidii bilooda le meeli rogni tii afraad aan hatana ku goosadi amara rokooy meeli hatana gorigii madolo oo ka rey imankii loochaki tii gudaandi hatana may bua beembeenga sheeg goriga lisi nagadi baawurkii liisaareeya dhata hatana lankaadan baawahan haskuweeli meeliha kuku dhuumadi sidii gudaandi hamar oo banaagali geeskan afgoyji aan kubee meeli mujaahidiinta ku dhuhaytee hatoosi meeli anaa ku surmin nabadi fiican deoban sheegdhaday sidii aan dareerkaahinan sheegdhadi nabadi fiican iga ama furnga lahay dhohay insha allahu reed ana madi dhatang madhaboon lankii bolaalada ee reed warkay dheegi doono marlamaadi mardemb marka koowaad dhatio lankiibu gabakii sugaa aan ogaayay iskala noolayneen ka jar marahe muslimiinta galantio anis dhiibay halkii dhammaantiisa tankinya lankii obsanaya maaglen obsaadme antorte al-shabaab hooba obsadahay masanhayna duftirama adag niida kataale maag aan kataalan al-shabaab waaha wala kudhudhow yoonay wala isin sheegay tanona ni agray wal jarama aha lankii meeli fadaha kuta baalaha lambe idisnabidi fadaan jiifahamaybua lambe sidi fada wahan hanis dhibay moshimeanta al-shabaab duftirama wal yaraa liiteer ahaan yooba
bismillaah magay maxamed aadan hafow sabriya ciidanka meel raayisa mee ku goraday muqdisho harada gordom neerasan noo qaaday tababaralasiin qaadan er elatiran nijey atumiyo koo bilood amala miila erowni mishalka saana miiloo meel raayisa buurare ahoo kuleel ahoona nijey meelasiin aan rowni atumiyo koo bilood anaka jarni oradiyo meel raayisa gaardigaadi iyo buurtadida ku dhaado meel raise nasiibka meel rais qof adigu ku dhiim arnaaga dad oo meel raise dhibaatiyo oon iyo rafaad iyo walbadan ka dhimadaan arey adee afartan iyo meel rais yaa ku dhimadaan nafgalaan iyo datan dhow ku madowadeen gaaji iyo rafaad dilin oo banaanka laga duugay ee jiraan oo habaalgaabla lingodina ma jirto adee meel raise lambad yara sili garayin walka duugi leeda walana qaaday meel nishaanahay soomaali amaran nishaan armaslah armaslah guutuda lijey guutudana hilwiin arada hilwiin lijey meel rays dagaal aysanar arshaa meel rays waljara ku dambeen si dhamma aysanar meel rays madaxda nin kuways meel rays anin sheegti lijey dagaalka oo basti galni meel rays dad badan meel rays murtadiinta oo lagu dhamaayo jiraan meelna way dhaawace iyo waa qaadeen janaha kuroorinleh dagaalka meel rays yoo la boojiisinyaa meel rays gaajiyo dad dad halgali murtadiinta eedeeda linkubadi dhaawana ma qaadan kusii rooreen marka meel rays xaaladii oo saasayti filan haa aad aad aadan daawaday adeerkan haddana kinshaay baa kamlaga haa baa kamlaga soo dhaawa ii roorow oo al-shabaabna meel raaysa kursadaan iyo aray aa muuqaalka waraga kadibna meel raaysa aadalin korseedi walkutuusi baaka kunool ku furdi aad aadan ka saylankaas basrimagi meel raaysana ku dhammaani ballada galneen dadka murtadiinta si milyan rooreen may galeen ballad al-shabaab bursit ballada galeen ballada siyon roogeen haddana horre magaaladan sii galeen meel raaysa ama sheerkaan dhiyey masheerkoo baan dhiyey magaaladaas sii galeen horaan sii bayan maaha ana meel raaysa magaalada aadinin dadka milan soodan isku soo aa mara galea amar aday laba bulood kadib haddana harada ilaa kanaqaday harada inaa ku tabiile koo waa la haroodeen eri harada koyni aday saddex bilood amal haddana harada ruuni afar bilood amal yarada ruuni waa naqaaday beledweyne nishaan beledweyne hadan haradan oo jibuutiyaanka guuri marna yan nishaan jibuutiyaanka bedelaasan er jibuutiyaankaas maynin sheegay mageena aan hadig niilen nin sheeg haradan nishaan nin sheeg balaaw kan meel raysa dhinagaasala sinwadeener beledweyne sinwadeener ciidanka hal urur ahay jabuutiyaanka asar usaaku bahay meelraysa meel garaa ku dhiyi asar ciidamada hagalaayaan meelraysa meel garaa ku dhiyi garaa ku dhiyin magaalada ka jari marka meelraysa wali ciidanka gudaha ka jara magaalada ka jara kooyan hal haroode leer bandow wal dhagaa kormala gudaha lingale wali dhamadaan dhamadaan wali dhaawaya dhaawayaan dadka meelraysa maqaayaalka iyo meelraysa dadka shacabka akaga dowladda dhiibtiya meelraysa linkan jabe iyadalinka dhibaatee magaayada laisku gala raashaan lacame alraysa ammaanka lin furdayso iyo hore lin soodo mar yaa maqaayad duhur atta maqaayad gali raashin laha aami oo ma ogsina laha kubay waan meel lacag lin dhiim adii meel raaysa dhagan faylahayna ku jara miilas alxamdulilah meel raaysa murtadiintan aa kubay waan ilaahay hada meel raaysa dadka islaamka aan hadan jaru alxamdulilah eed i aad lahayn kadhowey mariraysa guulaan rajeeya dadka islaamka dadka mariraysa foorumadaas mariraysa ka jiraan dhibaatadaas rafaadkaas salaad la-aantaas iyo rafaadkaas ka jiraan dadka islaamkaas dhiiban lahan dadkii ka jiro dadkii adug dan fadahayan mariraysa wal faa'iida ayuu ku diirana malaa walaa eed eed iyada hayn dhaweys eed iyada hayn dhaweys kamaasanta boqolkii boqol mariraysa idan maasinyin guulaan rajeeya dadka murtadiinta hadda gordaan fadahayan dadkii ka jiraan hakubeanaas dhiiban la islaan dadka islaankaas dhiiban dadii hadda kudan fadahaana meel raisa isku dhaafale meel raisa areen walfaydalayo ku diiraan male rafaadiyo meel raisa salaad la-aanyo guul la-aan le meel raisa hor ku jarta qofka magi ilaahay isku qabsaa meel salaad isku riñ yarta guula diire ku meel raisa dad dha'ahayo dadka shacabka garoonkan jibahay oo dha'ahay oo rafaad dadka shacabka meel raisa taasan dhibaatahay meel raisa والفائدة الأسلية مجرته لها جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetka aan ku leenahay boqolaal qoys ayaa ka faa'iideystay mashruuc baaritaano caafimaad iyo dawaqaybin isugu jira oo wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ay ka fulisay degmada xagar ee wilaayadaasi waxaana arrinkaasi si wanaagsan u soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan degmadaas oo uu ugu horeeyo ugaaska guud ee beesha bartire haddaba bashiir muxuyidiin abu ayman oo halkaasi ku sugan ayaa inoo soo tabinaya hawshii halkaasi ka qabsoontay bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka maanta waxa aan joognaa degmada xagar oo ka mida degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa halkan ka bilaawanaya mashruuc gurmad ah oo dhaqaatiir iyo howlwadeena ka socda maktabka caafimaadka wilaayada jubbada hoose ay ku soo gaareen degmadan waxaa la samayn doonaa baaritaano iyadoo dadka sidoo kale daawooyin loo qeybin doono waxaa sidoo kale barbar socda ducaadda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo kelimaad dhaxalgala u jeedin doona qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka ka faa'iidaysanaya mashruucan gurmadka ah ee degmada xagar ka bilaabanaya wahagaag markan aan eegno qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka degmada xagar oo ka hadli doono qaabka mashruucan ee degmada lagu soo gaaray sida ay u arkaan waxaa maanta farxad inoo ah inay nala joogaan lajno dhakhaatiir ah oo ka socoto walaayada jubbada hoose makaatiibta kala duwan degaan badanna way soo mareen oo degaanka ka mid ah waxay u socdaan inay caawiyaan dadka xanuunsan ee aan daawada gadan karin inay inta baaraan dawana siiyaan haddii ilahi raalli ka noqdo tacaawuna cala albiri waataqwa walaa tacaawuna cala alifmi waalcudbaan buu ilaahay subxana wa tacala uu leeyahy qur-aankiisa marka saasay u socdaan ilaahay baa ku mahadsan inan maanta dad mujaahidiina oo muslimiina ay maanta u socdaan ka bacdi markii ay soo guteen inay gaalada la xarbiyaan oy gaalada la dagaalamaan oy gaalada dhuunta ka lisaan haddana inay maanta muxuu ahay dadka masaakiinta ahaa ay wax siinayaan oo daawada siinayaan oo raashin baa hore la keenay waad ogtihiin ramadaantii oo kale raashin baa la qaybin jiri carafadii waxaa la qaybin jiri udxiya hadda waxaa la wadaa in la qaybiyo dad daawo la siiyo taas ilaahay nimcadii wey alxamdulilahi rabbilcaalamiin way ku mahadsan yihin waan ugu ducaynaynaa mujaahidiinta waxaana leenahay ilaahay garabkooda ha galo dadaalka ay ku jiraan ilaahay ha ku garab galo juhdiga ay bixiyeen iyo samafalka iyo wanaagga ay bixiyeen miisaankooda aakhira allah u saaro annagana haddaan nahay odayaashii degmada xagar waxaan rabnaa inaan muxuu ahay daawadii aan se tartiib ah oo nin walba cudurradiisa uu sheegto dhakhaatiir baa joogto oo heer gobol ah aa socoto marka shaybaarraa socda qalab baa socda alaab baa socota waxaasoo dhan waxaa lagu baarayaa in dadka maaragtay yani caafimaadkooda la baaro dawadana la siiyo iyadoo lacag la'aan alxamdulillahi rabbilcaalamiin taasi waa ilaahay mahadii wey marka annagana waxaana laka rabaa inaan muxuu ahay si tartiib ah daawadii u qaadanno oo nidaamkana aan ilaalinno una mahad celinno bacdallaahi mahad ilaahay baa iskale dhammaanteed bacdallaahi ninkii dee dadkii hooshaan soo qaban qaabiy wadayn aan u mahad celin una duceyno insha allah tacaala lajnadana waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada insha allah tacaala degmada xagar dadkii waa kan wixii baahiyana waa sheeganayaan waadna ku mahadsantihiin walaayada gobolka jubbada hoose sida ay isu xilqaantay waxyaabo badan oo runtii aan maqlayni ay qabatayna waa jiraan maantana annaga hadda gacantan ku haynaa insha allah iyagana waxaan leenahay soo dhowaada garabkiina allah gala dadaalkana xaggiina ka sii wada waxaanan codsanaynaa in sida nidaamka noocaan oo kale ahna iyo waxyaabaha kale wanaagsanna la soo celceliyo insha allahu tacaala ummaddii sidaan iyo si ka wanaagsan yacni loo sii muxuu ahaay waxeeyo loo sii hagaajiyo hada wabilaahi towfiiq waa hagaag markan waxaan eegi doonnaa dhinacyadii baaritaanada iyo qaabka su'aal weydiinta ay u socoto macalin ibraahim maxamed macalin ibraahim maxamed macalin ibraahim maxamed ku dar maxamed nuur xasan maxamed nuur xasan haye meeqa jirtaa afartan iyo shan afartan iyo shan xagee ka timid baadiyan ka imaaday qalli qalli miya see lagu hayaa waa xanuunsanahay meeshii liga hay ma aqaana ilaa jirka oo dhan ba ay xanuuna ana oo dhan ba xanuunsan kor xanuun baa jira miya kor xanuunka waa jira qandhada waa jira alxamdulilaahi horaadka way xanuunaa maxog waa xanuunaa jirkay meel bedenkay meel oo fiubu ma laha waka ilaahay caafimaad ii haa ilaa waxaan rajaynaa biidnillahi tacaala daada inaan ku ra- ku caafimaado inspector brusel hee maxaa kale ku korkaasay ku xanuunaa qandhan waa i haysaa hora- horaadkan waa i xanuunaa ee, dhuuntan xajiin dhinax oo alxamdulilah hergeb oo habeenba habeenba ka dambeeye hergeb cusub wax igu dhacay amalaad eh aan dhaqanaa waa ka madax waa i xanuunaa dhinacan baarka ama dhinaca midgeed meel ku xanuunta ma jirtaa bidax ay xanuunayso afkaada kala qaad mal carabkaas haas dheh carabka kor u qaad haye warqaddan qaado halkaas tag dhiigaa lagaa soo qaadaa insha allah biidnillahi jabaar markaas kadib yaa wixii warbixinaa daawaha lagu qora insha allah dhiig laga qaadaayo waa hepatitis b iyo c h b oo macnaha dhiigga eh, cabirkiis la ogaanayo malaria test intaasaan u dirnay waa hagaag weli dhakhaatiirta iyo howlwadeennada waxay ku mashquulsan yihiin baaritaanada loo samaynayo dadka bukaanada ah ee ka imaanaya baadiyaha iyo deegaanada hoosyimaada degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dadka qaab nambaraysan ay ku socdaan oo nambaro ayaa loo qeybiyey marka hore ee qof kasta iyo qaabkay u kala horeeyaan ayaan shaqada uga socotaa degmada xagar waa mar kale iyo barnaamijka mashruucii gurmadka ahaa ee wilaayada jubbada hoose ee soo gaaray degmadan markan waxaan eegi doonnaa dadka baaritaanada loo sameeyey ee daawooyinka qaadanaya ku sugan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose salma sharaabadan laba waqti taasna saddex waqti yee iska kaa darsamin ma faham qabo warqadeed qabo aye keen soo warqadi kale soo qabo safa xasan daawadeedu sharaabadan saddex waqtiyaa siinaysaa ma garat waa kii caarada ma fahamti kanna saddex waqtiyaa siinaysaa kaniinkan hal subaxdii hal habeenkii dhegta meeshaan hoosa boomaatadan ka marinaysa ma fahamti salmaan kaniinkaan ma aragtaan haween kasta hal xabaa laga siinaa ma faham hal xabaa la siinaa ya waaya kaniinkaan hal subaxdii hal habeenkiyaa la siinaa sida maan waa hagaag weli waxaa soconaya daawabixinta dhakhaatiirta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ka wadaan degmada xagar kadib markii bukaanada loo sameeyey baaritaano qeybaha kala duwan ee bulshada ayaan weli aragtooda ku guda jirnaa insha allah tacaala Ee, marka hore magaca aishek isaaq salaad xasan degmadaa joogto degmada xagar ka hor maanta xagar xaaladeeda xagar maanta aad bay u faraxsan tahay daawo maasha allah waay. mar daawo aad u wanaagsan oo aad aan ugu dhib qabnay ee maanta noola keenay aad ugu faraxsannahay dhakhaatiira timid takhaatiir aad timid oo hortana ay degmada ka ka maqneeday Si fiican.
yaa maanta aad u yimid oo maanta aad Dhakhaatiir ugu- la sameynaya.
dadka baaritaan oo nooc walba leh oo xanuuno kala duwan yaa maanta daawadood aad looga bixi haya la siiyey oo lacag la-aan ilaahay baa ku mahadsan haddaas allah iskale subxana wa dadka tacaala meelaha ay ka imaadeen ka waran dadka meelaha ay ka imaadeen meelo kala fofog ilaa baadiyo ilaa magaalada gudaheeda tuulooyin kala duwan sida qalawley ee, dhayfo shabeelley Maasha Allah.
Ma- tu- degmada ilaa tuulooyinkooda dhan dhammaan way ku idiliyin maanta daawadaas way u idiliyin dareenka ka waran dadka maasha allah farax saa'id waay, maasha allah ilahay ku maadsan aad baa loo faraxsan yahay magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh aadan guudow joogo degmada xagar ilaahay ha ku mahadsan walaayada islaamka ee takhaatiir ka socotaa noo imaaday caafimaad ciyaal ayaan wadaa dhowr cunug ah daawaana qaati ilaahay aanu ku mahadin haynaa alxamdulilah maanta farxadda deegaankiisa ka maanta waran.
alxamdulilah boqolkiiba boqol ee, dadkii deegaanka baadiyikii ahay iyo kii magaalada joogay kulli waa insha allahu daawo fiican ay qaateen maasha allah ilaahay ha ku mahadsan intaas kadibna walaayada islaamka oo aad noo soo dirtay ha ku mahadsan alxamdulilah daawada waa loo baahnaay meesha waa loogu baahnaay isniina maxamed bayaw deegaankaaga xagar cadey maasha allah ka waran maanta meeqsana jirta kaali arag waay wallaahi qaarkan dambe ay xanuunay sinahan dambe ay xanuunay daawada aad keenteen khayr allah idinkiiga dhigo ninkana khayr allah nooga dhigo dhigo muslimiinta ay noo keeneen nabadgelyada barwaaqada bash bashka biyo cabka allah ilaahu idinku caafi ninkana nagu caafi aamiin allah nagu caafi maanta waa la ninkana allah idinku caafi maanta waa la faraxsan yahay waa faraxsanaa ka badan adna siisiinaan rabnaa xagar kaali arag wax ku heri male wax saxdi male wax jiifa male wax hurday male kaali arag bash bash iyo barwaaq orax intay ka dhacaysana saanaan qaadanaynaa daawada si fiican ها شاء الله وعلى خيره ان شاء الله وعلى maanta waa la خيره faraxsan yahay marka dad maanta waa la farxsan yahay kaale argway ha allah inaan allah ugu afsiyo idinka ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo aamiin insha allah وعلى خيره aadan maxamed xuseen aa la yidhaahdaa degmada joogto xagaraa la yidhaahdaa degmada xagar shalay maanta maxaa ka socda waxaa ka socda samafal wanaagsan aad u khayr badan daaweyn dadka xanuunsan waayeelka caruurta haweenka dhammaan daawaa la siinhayaa iyadoo lacag iyo shuruud aanay ku xirreen ilahay waxaan weydiisanaynaa islaamka inuu quweeyo ilahay taasaan weydiisanayna gaaladan inuu baabiiyo ilaahay yahuudda ilaahay inuu baabiiyo falastiin ilaahay u gargaaro islaamka ilaahay quweeyo intaasaan ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa insha allah biidni ilaahi ka waran dareenka dadka والله هذا هو قروح بدنا الحمد لله نمع بدنا ماله نبض يو أمان يو أمني يو قروح يا عفماد الله نصي الله يدمك سواها هاي سنة وهاي وهاي سنة الله نوزي هذه آه، بلدي بعدي والله جيب دادر الحمد لله إلهي نمع يسوع سورنا waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan joognaa degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ay ka socoto mashruuca loogu gudmanayo dadka xanuunsan islamarkaana ka imaanaya baadiyaha iyo magaalada markan waxaa ila jooga ugaas aadan maxamed axmed ugaas aadan buuti ugaaska beesha bartire Ee, ugaas ee, marka hore soo dhowow bal ka waran ee, degmada shalay iyo maanta xaalkeeda iyo mashruuca gurmadka ah ee ka socda maasha allah maasha allah maasha allah dadkii caafimaad dhakhaatiir xarakada ay soo dirtay gaar ahaan wilaayada jubbada hoose ayaa soo gaaray degmada alxamdulilah ilaahay ha ku mahadsan wixii haddii ilaahay uu soo dhiibay wadeen unbay noo keeneen dadkii reemigaana aada loo daaweyn hayaa u imaaday soomaali oo dhan ka kooban alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dadkii haddii juhdigaan bixiyey in ilaahay ajar iyo xasanaadha ka siiyo annagana waa soo dhoweynaynaa bahda caafimaadka iyo ragga ducaadda ee ducaadda iyo muxuu ahay dhakhaatiirta iyo mxuu- iyo iclaamka intaba waan u mahadcelinaynaa waana soo dhoweynaynaa ugaas ee, bal ka waran ee, dadka iyo deegaanada ee ka imaanayaan ee degmada xagar maalinkii labaad mashruucan uu ka socdo aad bay dadku imaanhayan waana soo socdaan baabuuray ku imaanhayan tuulooyinka ay ka imaanhayan dadka haddii dad uun muxuu isbitaal la-aan ay ahaayeen waa imaadeen aad baana muxuu ahay loo- looga gargaariyo daawo loo siin haya maasha allah Ee, maxay idinkaga dhigan tahay maadaama aad tahay ogaaskii deegaanka ee gurmadka intaan la eg maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu degmada iyo deegaanada uu ka wado waa mahadsan yihiin khayr allah ha siiyo jazaakum allahu alkhayr dadkii haddii ay odayga u ahaayeen ay mas-uulka u ahaayeen ilaahay yaa dadka mas-uulka ah, laakiin muxuu ahaayey dowladda uu ahaa ayaa u soo gurmaday annagana waa u mahad celinaynaa ugu dambeyn dadka muslimiinta maxaa leedahay
dadka muslimiinta waxaan leeyahay khayr allah idiin siiyo jazaakum allahu alkhayr mujaahidiinta ha la garab istaago camalka ha loo istaago haddii hadde muxuu ahay barnaamijkan iyo gurmadkan aan samayno ilaahay muxuu ahay degmooyinkii iyo magaalooyinkii ilaahay buu noo furi cadowgan ilaahay buu naga dulqaadi mujaahidiintana aan u ducayna aanna garab istaagna kaasi wuxuu ahaa ugaas aadan maxamed axmed ugaas aadan buuti ugaaska beesha bartire oo ku sugan halka ay ka socoto howlaha daabaqaybinta waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaya mashruucii loogu gurmanayay dadka ku dhaqan degmada xagar iyo deegaanada hoos yimaada taas oo maalintii labaad ay halkan ka wadaan dhakhaatiir iyo horwadeena ka socda maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markan waxaa ila jooga nabadoono cabdirashiid macowe maxamuud oo ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonada ee beesha bartire ee degmadan Ee, nabadoone marka hore soo dhowow bal ka waran degmada xagar maanta shalay wax ka socda Ee, dhammaan shalay iyo maanta horta waan umahad celinaynaa marka ugu horreeya alla ayaan umahad celinaynaa marka labaad waxaan umahad celinaynaa walaayada jubbada hoose ee ka bixisay ee juhdiga badan ku bixisay dadweynaha ee ku dhaqan jubbada hoose dhammaantiis gaar ahaan degmada xagar oo ilaa shalay iyo maanta bukaano badan aad loogu daaweeyey waana ugu mahad celinaynaa in badan oo loo- looga caafimaad badan rajo badan aan ka leenahay ka waran ee, dadka dareenkooda iyo meelaha ay ka yimaadeen dadka tuulooyin aad u fara badan ay ka imaadeen iyo baadiye badan dhowr tuulana way ka imaadeen baadiyana aad baa looga yimaaday haddana waa lagu soo socdaa si wanaagsan tacamul wanaagsan waa lala tacamulahaya waa loo daaweyn haya kasta baaritaana loo samaynaa kadibna daawaa la siinaa aad baa juhdi looga bixin hayaa waan ugu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol allana safarka dheer ay soo galeen iyo wakhtigay soo baxeen ajar xasan allah ka siiya bukaamada ee la daaweyna allah ku caafiyo inaas ayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa howlihii tabinta ee ku aadanaa mashruuca daawaqaybinta ee ka socota degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maalintii labaad markana waxaa la joogaa gudoomiyaha ganacsatada ee degmada xagar xasan aadan maxamed ee xasan bal ka waran ee degmada shalay iyo maanta wax ka socdo bismillahi alxamdulilah rabbil caalamiin wallahi degmada shalay ilaa maanta waxaa laga qaybiyey daawo dad ugu yaraan shan boqol ilaa shan boqol iyo konton aa daawo la siinaya maasha allah ka waran dadkii iyo meelaha ay ka imaanayeen oo kale dadka tuulooyinka baadiyaha intaba waa laga yimaadaa noo sheeg deegaanada ay ka yimaadeen deegaanada waxay ka yimaadaan sida qalaawiley oo kale aadey weelburaad ilaahay buu ku roon yahay madaxwegel ilaahu eegaar horo dhammaan dhulkaas jamar raaja qalaawile qalli intaasaa laga yimaada maasha allah dareenka dadka ka waran.
dareenka dadka aad ba farxad u muujinaya Si fiican.
aad iyo aad bay farxad u muujinayaan qofka markuu yimaado daawo tayeelaa la siiyaa waa la soo dhoweeyaa baa la baaraa daawa la siiyaa nin walba wixii u soo baxa la siiyaa maasha allah maasha allah farxad aad iyo aad u wembaysiis in ka badan shan boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay mashruucan baaritaanada iyo daawooyinka lacag la'aanta ah ee dhakhaatiirta iyo howlwadeenada ka socda maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay soo gaarsiiyeen degmada xagar taasoo allaha fadligii kusoo dhammaatay si guul ah islamarkaana ay aada ugu riyaaqeen dadka muslimiinta ee gurmadkaasi lala soo gaaray والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا